aduunka sidiisaba amnigu waay horaa u sheegay anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya maadaama guddoomiyihiin agteeda uu joogo waxaan ballan qaaday anoo magaca keegi iyo kan madaxweynahan ku hadlaaya tobanka xaafadood ay ka kooban tahay muxuu ahaa ii sheegay ee degmada baydhabo xaafad walba waxaan kula xisaabtamaynaa aan u abaalmarinaynaa ka- kaalinta ay ka galaan muxuu ahaa ii sheeg amniga because aniga mataqaana walqarxiyo iyo kan hadda walaa oo duwaan iyo shaqeeyahoy lamadaba aan lay dhali waayo marka ay walba meeba aan ka digay anigaa saacadu u sukooyo inteeda la dareerta anigaa dhaqdhaqaaqsha inteeda la dareerta anigaa dhaqaalisha inteeda la dareerta waayo because mataqaana marka isu madfaca ridow mise mise baasuukaha ridow mise hobiyaha ridow kaas aawma leh adiina ka dila adiina dile waayo see lankubaha kor waay may lankubaha kore kullada intii meelaha laisku jeesina waayo especially gabdhaha inay mataqaana isha amniga ilaaliyaan waayo because shabaabkan anugu gurigay ku soo hoyanaya ka feecanoo anay qaban anuu igu soo hoyanaya labadaba anaa soo ogaan kara waayo marka waxaan ka- waxaan ka codsanaya anoo fursadda uga faa'iidaysanaya inay mataqaanaa gabdhaha ku nool muxuu ahaa ii sheegay ee koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo inay amnigooda mataqaanaa ee xoogga ay saaraan runtii waa u mahad celinaya waa maalintii labaad iyo saddexaad aan ka hadlaya waaye haddeer mataqaanaa shaqo fiican ayay qabteen muxuu ahaa ii sheeg degmada baydhabo hadduu yahay guddoomiyaha hadduu yahay maayarka hadday dhallinyarada ay tahay hooyooyinka shaqo fiican ayaa socotaa marka waxaa ogaanaysiin waxaa jira ballanqaad ah waxaa samaynaynaa walaa guddoomiyahooda iyo gabadhii soo sheegto cadowga nagu soo fool leh waa abaalmarinaynaa qof walba waxaa lagula xisaabtamayaa siday amnigiina u walaashisaan marka runtii walaalayaal madaxweynaha keligiis wuxuu qaban kara ma lahan guddoomiyaha keligiis wuxuu qaban kara ma lahan keligiin wax ma qaban karin la'aantii waxba lama qaban karo waay marka saxaafadana saa horey baa ugu ballan waxa waaye ee annaga baaqeen wuxuu ahaa madaxweyne kastoo imaado madaxweyne kasta oo mataqaana la hor fadhiisto ee ee haddii oo laga hadlaayo shir oo caadi laga hadlaayo haddii maamul goboleed uu hadlaayo baaqu ugu horeeya oo laleeya waxay tahay nabadaa naasla nuugule ee ku bati waa uliyaha noo bati waa nabadaa naasla nuugule marka waxa waaye nabadaa naasla nuugule inaa adkayno waa annaga because baaq walba fiira farmaajo haddii la fariisto allaha noo xafida madaxweynaheenna waxaa heesta ugu horreysa oo loo shidaaya waxay tahay nabadaa naasla nuugule waaye marka nabadaas inay naga muuqataa la rabaa
dowladda soomaaliya weliba ay sheegtay in ciidamadii ay dileen saddex boqol oo dagaalyahano oo ku tirsan al-shabaab ah dagaalyadan ay sheegtay dowladda inay ka dili howlgallo culus oo markaas baryaanbo iyo kuwadii fariimsamo shil duwan oo ay lahayn al-shabaab ah warbaahinta dowladda weliba ay baahiday in ciidamada dowladda ay markaas sayti iyo weerar saldhig u leeyiin al-shabaab kaasayti oo markaas aan qaabilsnayd iniga saadka dhowaanahan weliba dowladda iyo kuwadii howlgallo bileedan qeybo kumid ee gobolada howlgaladan weliba ku fuliday bartamaha iyo koonfurta soomaaliya dowlad weliba intaas kasii dartay in ciidamadii burburiyeen keedka untakiyaala degmada maxaas oo dhiyow bartamaha soomaaliya saas oo kale ciidamada weliba lawareegana bakhaar kiyaala tuulada warciisa oo ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya malaseyti oo al-shabaab in isticmaalo jiran keedinta hubka iyo weliba shidaalka afhayeenka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim macalimow weliba uu shaka dhaliilay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye koor- qoorqoora in markaas daahiyay magacaabista xubnihii guddiga doorashooyinka ee lahangudbi weliba saasoo kale ka dalbaday in dhammaan sida maamulada kale galmudugna hangudbiida xubnaha guddiga doorashooyinka afhayeenka ra-iisul wasaaraha maxamed ibraahim macalimow weliba sheegay in ra-isul wasaaraha uu suka codsow madaxweyne qoorqoor in si dhaqsile uusan gudbi liiska xubnaha galmudugga madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudane cali guudlaabe xuseen weliba uusa kuna la qaaday danjiraha dowladda norway ee soomaaliya ambasador elin bergates kulunkan weliba un ku wadalanaa mashaariic horumarineed ee dowladda norway iyo qorshay haytay inay hirgeliyada deegaanada hirshabelle iyo in xalwaar lagu deera fatahadaha webiga shabeelle ee hanagnagdi madaxweynaha hirshabeelle iyo danjiraha dowladda norway weliba saasoo kale kulunka aan ku hadlanaa arrimaha amniga doorashooyinka iyo weliba ilaalinta qoondada haweenka saasoo kale ah dowladda soomaaliya iyo kenya weliba iskarena in la xoojiyo xiriirka lamada dalreedna laanfur safaaradaha muqdisho iyo nairobi kureed wadahadal dheer oo dhiniga teleefonka iyo kuwaladan iyo weeladan wasiirada arrimo banaanka ee lamada dal wadahadalka weliba dhexmaray wasiirka arrimo banaanka soomaaliya maxamed cabdirasaaq iyo dhijay dalka kenya rachel welibana markaasi qoto dheer iyo un ku hadalnaa sidii reetlandka naga lahay xiriirka lamada dal iyo horumar miradhal eh oo laku deero wadahadalada indara lamada dowladood saasoo kale lamaada wasiirba weliba reedan xaqiijina baahida qoba in si deg dega reedlan furo safaarado shalci kenya ee soomaaliya saasoo kalena haddii si ka landhiki nairobi iyo muqdisho welibana markaasi iyo kuna xunuusadana muhiimadda yeelatay in la hagaajiyo xiriirka diblomaasiyaed ee lamada dal weliba lamada wasiir baa ayaa muujiyana rajo fayla oo ah in la horumaray ganacsiga amniga iyo weliba xiriirka dhaqan ee ku dhexeeya soomaaliya iyo kenya inta la xaqiijiyay lama qof yaa ka amuuday tumisidii kalen ayaa ku dhaawacmeen kureed markii shil baawar ku dhihi duleedka xarunta gobolka qoraxey ee magaalada qabri dahar ee dowla deegaanka soomaalida shilka baawar weliba uu sukoohay kureed markii iska dhiyan lambaawar oo si xowli ah ka dararaysada warbaahintan sheegeen qaar kumid a dadka deegaanka uu shilka ka dhihi dhininka labaawar ambalaasi oo haqaaday dadkii shilka qarbi dahar ka dhaawacmay usan ka gudoomiye duleedka magaalada qarbixarey welibana markaasiti ka amuuday lama kumida dadkii dhaawaca hayay ciidamada ilaalada wadooyinka sadi goobtay shirka kudhii welibaayoona markaasiti oo kaaladow dadka deegaanka gurmud unsuubina dadkii shirkaasiti ka dhaawacmay dhegeystayaal meelisin warkii raabtan kul darartan weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo inka dambeyntii muuqaal video e oo kooxda boko haram hasaaran welibaas rasmi eh yaan xaqiijinaa in uusa amooday hogaamiyashii hora abuukar sheeko kaaseti ayuu sheegeen in lakadili isku horimaad ayoo la galeen maleeshiyo taabacsan kooxda daacish ee gobolka afrika ka dagaalamaasa wakaalada wararka faransiiska ee v ee lahadeersi fariinta muuqaalka ee bokharam waliba laga sheegay in hogaamiyaha cusub ee doorden bakaru kaaseti oo markaaseti na ku muuqday muuqaalkaas oo ah oo taariikhan lahayna hogaamiyaha cusub weliba uusa anka baaqay maleeshiyada boko haram inayoo ka horjeestan taliyaha kooxda daacish abu muscab kaaseytii horey inshaacay inuusa dili hogaamiyihii hore ee boko haram abuukar sheeko in ku badan afar boqol kun oo qof yeelka dili dagaalka aho kooxda boko haram iyo ku wadaan waqooyi bari ee dalka nigeria kaaseytii uusa dararatan iyo sanadkii labada kun iyo sagaalkii guddaama dhegeystayaal weliba intaha gabagubeyne warkii hiraan miisin ku dhuunsaagsan idaacadda raadiyaha baydhabo warku waliba siin akhriyana maxamed raxmaan jiiro ee saaxiibkay weliba farsameeyey borow warkan warnimada dhegeystayaal intareedan kukulmaan saas way nabadgelyo